mashruucan aad u timid magaalada melbourne wadanka intiisa kalena aad hadda qaarna usoo martay qaarna ugu socotay balin yar haddaad noo dul marta waxa uu yahay walaale waxaan melbourne u imid in aan ka samayno aniga iyo niman kale oo khubaro ah oo ka socda jaamacad griffith la yiraahdo inaanu ka qabano workshop ku saabsan sida uu mediyuhu u ribood gareeyo axwaasha iyo ku saabsan dadka islaamka ah iyo muslimiinta marka waa brogram aan ka rangarayno dalka oo idil waxaan kale oo geynay meelahay ka mid yihiin sydney iyo adelaide marka arintaasaan u nimid alxamdulilaahina si fiican bay noogu hagaagtay marka markaad goboladaas iyo magaalooyinkaas maraysaan yaad la hadlaysaan
dadka aan la hadno inteeda badan waxay u badan yihiin dadka ka shaqeeya miidiyaha sida journalistayaasha oo kale iyo dadka ka shaqeeya muxuu iyo ardayda jaamacadda ee rabta inay barato cilmiga journalismka waxaa kaloo la hadalnaa dadka educatorska ee journalismka dhiga ee ardada iyagana waxbara marka macnuhu waxaa weeye sidii si yacni cadaalad iyo hufnaan ay ku jirto iyada oo ay tahay qasab dee in warkii akhbaartii la keeno oo la dhiibo haddana warka iyo akhbaarta la dhiibayo loo dhiibo si hufan oo aan dhinac u janjeerin waa garta marka aad la hadlaysaan journalistayaasha qora joornaalada ugu waaweyn wadanka ama ama telefishinada ama magaciisii waxyaalaha ugu waaweyn oo aad leedihiin ama aad rabtaan inay wax ka bedelaan maxaa ka mid a walahi hayd waxaa ka mid ah dadka dee islaamka iyo in la kala saaro waxyaabaha ay dadka qaar shakhsiyaad ah iyaga oo shakhsi aho individuala sameeyaan yacni islaamku mas-uulka ma aha diintu markaan kuu sheegayo mas-uulka ma aha ficilka uu qof kalamiya diin walba waxaa ku jira dad sharciga jabiya oo garab mara oo diinta laftirkeeda garab mara oo ka been sheega islaamkuna uu diimahaas adduunka ka jira ee waaweyn buu ka mid yahay marka qof sheeganaya magaca islaamka ah dembiga uu galo looma qaban karo ama lama saari karo dadka islaamka ohoo idil marka in la kala saaro diinta islaamka iyo iyo nusuusteeda iyo waxay qabto iyo wax qof shakhsi ahoo diinta ama khalad u fahmay ama dana gaar ah oo uu leeyahay u isticmaalay waxa uu sameeyey in la kala saaro marka inay fahmaan arintaas oo ah dee shay basic ah inay shaqadooda sameeyaan maxaa kala kulanteen marka warbaahintaas intaad la hadlayseen su-aala adag mayna weydiiyeen waxyaalaha aad rabtaan inay wax ka bedelaan ma ka keeneen feedback ama falcelin
si guud ahaan dee markaan tagno waxaan samaynana waxaa weye waa wax cilmi ku samaysan oo ku salaysan oo de dadka intaa u tagno arintana jirta ee joojiya ma lihin waxaanu samaynay cilmi baaris yacni aada u xeel dheer oanu ognahay meelaha uu ka jiro dhibabka u waaweyn wixii baan la sheergaraynaa waxaanan u sheegnaa inaanaan u imaanin in aanu u sheegno sida ay storiga ay qorayaan u qori lahaayeen yani uma sheegi kartid qof journalisti ah oo practitioner ah storigaad qorayso waa inaad sidaa u qorto yani macnaha u tagna saa maaha waxaan u sheegnaa waxyaabaha khaladaadka ah ee sharciga aan waafaqsanayn iyo iyo asluubta journalistanimada laftirkeeda ee ee dhaca ee khaladaadka ah la ogyahay iyo sidii ay uga leexan lahaayeen inay xoogaa wax ka fahmaan diinta islaamka laftirkeeda iyo dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda iyo practiceskooda iyo iyo waxaaso daad haddaad dee garanayso topiga macluumaad ku saabsan oo basic ah waxay kuu sahlaysaa marka haddaad wax ka qorayso ama aad muxuu ah ka faaloonayso program intaad samayso inaad si fiican oo dheelitiran a uga faalooto marka barnaamijkan aad soo gebagabaysaan ama aad dhammaysaan maxaad rabtaan inuu ka soo baxo war barnaamijkan waxaa ka soo baxaya oo aan develop garaynay tuulis aada iyo aada u muhiima oo caawin doona muxuu ahaa dadka xirfadlayaasha ah ee ku jira muxuu ahaa fieldigan ama industrigan oo ka caawin doona waxyaaba badan oo tibis ah oo muhiim ah oo dii ay maarkino dee iyo kuwa traininka iyo workshopka yimaado iyaguna ka faa'iideysan doona macluumaadka aan la qaybsan oo la sheergarayno markay meesha noo yimaadaan marka waxaa aaminsannahay in hadday isticmaalaan tuuliska aan develop garaynay oo ay ka qayb galaan traininka iyo workshopska aan samaynay inay ka caawin doonto inay si dheelitiran oo ka hufan sidii hore ay u ribood garayn karaan una qaban karaan shaqadooda waa gartay taas waxay ahayd guud ahaan muslimka iyo sida warbaahinta australia ay uga hadasho si gaara waxaad u fiirinaysaan sidoo kale soomaalida australia degan sida warbaahintu uga hadasho wallahi soomaalida waa wax hadda bilow ah ilaa hadda ma hayno xog aan hadda u sheegi karno dadka soomaalida ah oo ku saabsan reportagekaas laakiin waa shay aan aada u danaynayno sababtaasaan rabnaa markii aan dee gaarno xili aanu dhihi karno waa samaynay oo sidan ay wax ahayd markaas isagana waxaa laga yaabaa inaan markaa wax treatmenti ah oo sidii markaa loo sixi lahaa wixii khaladaa aragno loo samayn lahaa cabdisiciid aad baa mahadsantaha aada iyo aad baad u mahadsantahay xasan